ورحمة الله وبركاته عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك ummadda soomaaliyeedmeel bay joogtaba gaar ahaan dadweynaha reer puntland meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan ilaahay uga baryayaa inaan ciidda ciiddeeda kale ku gaarno nabadgelyo wadajir horumar iyo isbeddel ayaa ilaahay ka rajaynayaa waxaan is leeyahay maanta wixii ama wacdi ahaa ama waana ahaa waa layna yidhi sheekh maxamed xaaji yuusuf iyo islaan ciise labaduba wixii aan odhan lahaa runtii ayaga muhiimaddeedii yidhi maadaama waktiguna kooban yahay anna insha allahu waan soo koobaya aniga oo runtii fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan rabaa inaan aada ugu mahad celiyo kuna bogaadiyo ciidamada puntland meel kasta ay joogaanba guulihii wanaagsanaa ay ka sohooyeen la dagaalanka burcaddiimeedka sida wadaadku sheegay xaalaystay diigga dadka muslimiinta ah aada iyo aad ayaan uga mahadnaqaynaa shacbiga puntland iyo soomaali meel bay joogaanna waxay u hayaan abaal ciidamadaasi puntland oo runtii gulo la taaban karo oo wax ku ool ah ee ka sohooyey la dagaalanka burcaddiimeedkaasi waxaan rabaa marka in aan waxay ka taataabto nimanka iyaga ahi sida shiiku sheegay dhib badan ayay dadka ku hayeen dad badan ayay laayeen barmageydaa oo nooc walba leh ama culamo ahaato ama madax ahaato ama dumar iyo carruur aan waxba galabsan ha noqotee waan la soconnaa inta dhib ay geysteen inta dad ay laayeen anigoo runtii aan fahmi karin qof islaamnimo sheeganayaahi in uu falka noocaas ku kici karo waa wax maskaxda bini aadamka ka weyn weeyo runtii aanaan fahmi karin intaa marka laga soo tago waxay dhib ku ahaayeen isu socodka ganacsiga iyo gaadiidka dalka waxay dhib ku ahaayeen dhaqaalaha dalka waxay culays ku ahaayeen dawladda iyo maaraynteena dhaqaalaha waxay dhib ku ahaayeen oo ay bara kiciyeen ummad badan oo si nabadgelyaha dhulkooda ugu nooleed ayaa maanta qaxooti ah ama dalka gudihiisa ku ah ama meelo kale aaday markay dhibta u adkaysan waayeen inagu marka ka xukuumad ahaan waxaanu ballan qaadnay waxaa weeye oo waajib ah waajib diini ah waajib dowladnimada ah kii koowaad ah in dadka puntland meel kasta ay joogaanba xil baa naga saaran qofka puntland ku noolay inuu nabadgelyana ku seexdo nabadgelyana kusoo tooso oo uusan walwal ka qabinin nafsadiisa walwal uusan u qabinin maalkiisa uusan walwal ka qabin sharaftiisa iyo karaamadiisa in wax la yeelo taa marka annagoo gudanayna ayaanu yani ku dadaalaynaa in aanu ka dhabayno ballantaanu qaadnay kuna dadaalno meel walboo aan joognaba in dadku ay helaan nabadgelyo iyo inay aan la shidaynin oo aan dhib loo geysanin marka annaga maxaana laka rabaa ka xukumad ahaan ka shacab ahaan iyo ka dadweynaha puntland ahaanba waxaan sheegaya waxaan u malaynayaa ciidamada ayagu waajibka ay lahaayeen way gudanayaan iyagoo weliba duruufo adag ku shaqaynaya ayay gudanayaan wax bini aadamku qof bini aadamka ay bixiyo oo nafsadiisa ka weynima ay jirto marka iyagu haddii ay naftooda u horayaan annagu inaanu nabad ku noolaano annaga maxayna kaga aada marka iyaga ayna kaga aada waxaa weeye meelaan joognaba horta niyad ahaan iyo moral ahaan in aanu taageero oo aanu si mug leh oo la arki karo aanu ku taageero si muuqaal aan ku taageero oo maanta laga bilaabo dadkaasi ay dareemaan ciidamadu in shacabkoodii iyo dadkoodii ay daba taagan yihiin aysan keligood ahayn ay kalsooni ku shaqeeyaan ayaanu rajaynaynaa waa inay naga muuqataa inaanu iska fadhiine meelba aan joognaba inay naga muuqatahay in aanu diyaar u nahay inaanu taageero maadaama iyaguna ay diyaar u yihiin inaynu difaacaan marka ganacsatada meel kasta ay joogtaba waxaan ku boorinayaa inay ciidamada taageeraan waa shaki igama jiro sida uu ugu hadlaayay sheekh maxamed xaaji yuusuf ayaa ka dhaba marka culammadeena laftigoodu nool bay joogaanba dadka in lagu baraarujiyo inay ta- arrintan ay tahay waajib diini ah oo aanu furanayno inaysan inay ka baxsan tahay xataa yani inaanu istifacneen inay waajib nagu tahay in eh, eh, dadkana loo sharxo loona sheego laguna baraarujiyo in waxaan la dagaalamayna aysan muslimiin ahayn magaca ay islaamka ay sheeganayaanna ay runtii ay ku tahay jariimo ay gelayaan inay iyagoo falka noocaasa samaynaya haddana diin islaam ay sheeganayaan marka dadka maskaxdooda in laga dhaqo loona sheego waxaa inaysan diin ahayn inay burcadnimo tahay in marka lagu baraarujiyo ayaan rajaynaynaa ururada bulshada ee kale ama ha noqdaan dumar ama ha noqdo dhalinyaro ama ha noqoto een, eh, een, madax dhaqameedka ama simadu laftigoodana ayaguna doorkooda ay qaataan oo mar walbaaba een, annagoo dhammaanteen yani mabda'aas ka duulayna aada dhegaysanaysa culimmadeenna waxay ka yidhaahdeen haddana in aan u istaagno meelaan joognaba isku baraarujinno een, een, so oo si marka midnimo leh oo wadajir ah aanu arrinta u wajahno oo aanan kala dhantaalmin waxaan rabnaa inay ha- ay soo afjaranto een, in shabaab ay dib dambe uga howlgalaan puntland ayaan rajeynaya Een, in badan ayaa la socotaanoo dee marar badan ayaa operationa ka jiri jireen een, een, ee, yani galgala oo ciidamadeenu ay tegi jireen oo een, howlgal laga fulin jiray laakiin annaga waqtiga hadda ah ee, waxaan ka dhaabeynaynaa waxaa weeye in een, ay kala dambays tahay in ay dagaalku dhabnaga yahay in shabaab aanu rajayno rajaynaynana inaysan dib dambe ugu soo laaban puntland een, ciidamo inta taga operation iyo howlgal gala oo ka soo laabta ma dhici doonto dhabtu waxaa weeye aan diyaar u nahay ee, dowladdu diyaar u tahay ciidamaduna iyagu iyo diyaarna u yihiin in aan mar dambe aan qof puntland ku nool shabaab aysan ku noqonin khatar ayaan rajeenaya ee, dadka deegaanka ee, degan waxaa la rabaa een, oo runtii iyagu dadka ugu horreeya oo ka faa'iidaysanaya howlgalkan inay iyaguna ay la shaqeeyaan ciidamada in ay si fiican ula howlgalaan ee si markaasi ay dalkoodii iyo deegaankoodii si nabadgelya ugu laabtaan uguna noolaadaan ayaan rajeynaya waxaan ugu baaqayaa marka shabaab ee, ay- anagoo og inay ee, guuldarraysan doonaan inay fursaddii iyo cafiskii aanu siinay ay ka faa'iidaystaan oo soddonkaas maalmood ay isu soo dhiibaan ciidamada dolba ay joogaan waxaan rabaa marka inaan taa ku daro ciddii marka isdhiibi weydo ka faa'iidaysan weyda cafiskaasi een, waxaan u sheegayaa in ciqaab dhab ah ay mudan doonaan waxaa waajibka ah oo oo yani ee ku waajibay in ay ciidamadu ka fushan doonaan marka waxaan ugu baaqaya dhallinyarada lama- lamarin habaabiyo beenta loo sheegay een, madaxooda wax xun ugu guray inay cafiska ka faa'iidaystaan inay wax u dagaalamayaan aysan diin ahayn inay dalkooda iyo dadkooda ee iyana isbadbaadiyaan een, yani si nabadgelyaana ay ugu soo laabtaan ugu dambayntii waxaan dadka puntland u ballan qaadaynaa waxaa weeye in koox yar ciday doonto ha noqotee noocay doonto ha ahaatee inaysan noloshooda nabadgelyadooda iyo horumarkooda aysan u afduugnaan doonin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu